فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه بسم illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kulanti waan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhowxawareysiyada oo hadahan oo kale aad uga barateen idaacadda islaamiga alfurqaan hadduu alla qadaro qodobada caawa aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah saraakiil turki ah oo lagu dilay duleedka magaalada muqdisho xog faahfaahsan oo ku aadan qaraxaas ayaan dhowxa idinkugu soo gudbi doonnaa jufo ka tirsan beesha saruur oo munaasabad ka dhacday wilaayadii islaamiga ah ee mudug ku dooratay nabadoon mas-uuliyiin ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab nabadoono iyo qaar kale oo ka mid a dadkii ka hadlay munaasabadaas ayaan dhow waxaa idinkugu soo gudbi doonnaa barnaamijka waxaa sidoo kale ku maqli doontaan xalqada koob iyo labaatanaad taxanaan ugu magacdarnay ramadaan bishii futuuxaadka فخور بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد
waa hagaag dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada oo faahfaahsan aan ku bilowno qodobka ugu horeeya saraakiil turkiya ah ayaa lagu dilay duleedka magaalada muqdisho faahfaahin ayaa ka soo baxaysa weerar maanta ka dhacay deegaan dhaca duleedka magaalada muqdisho kaas oo ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab la beegsadeen gaari ay saarnaayeen saraakiil turki ah iyo askar ilaalo u ahayd oo ka tirsan kuwa dowladda federaalka qaraxani oo ka dhacay halka loo yaqaano tabeelaha sheekh ibraahim ee duleedka magaalada muqdisho ayaa haleelay gaari qooqan ah oo ay saarnaayeen saraakiishii turkida waxaana ka dhashay khasaare kala duwan goobjoogayaal ayaa xaqiijinayay inay indhahooda ku arkeen meydadka laba sarkaal oo turki ah iyo shan askari oo ka tirsan ciidanka dowladda federaalka oo ilaalo u ahaa baraha bulshada ayaa waxaa lasoo dhigay muuqaalka gaariga uu qaraxa haleelay kaasi uu ka muuqdo burbur xoogan qaar ka mid ah meydadka turkidii iyo askarta dowladda federaalka ayaana lagu arkaya goobta muddo kadib waxaa goobta soo gaaray ciidamo ka tirsan dowladda federaalka oo si taxadar leh u socda iyagoo ka baqayay in qarax kale isla goobta lagula beegsado waxayna meesha ka qaadeen meydadka askartii iyaga ka tirsanayd iyo saraakiishii turkida ahayd kan ma noqonayo weerarkii ugu horreeyay ee turki lagula beegsado magaalada muqdisho iyadoo aan ognahay in dowladda turkiga ay saldhig milatari ku leedahay soomaaliya kana qayb qaadanayso duulaanka milatari ee lagu soo qaaday waddanka iyadoo ka barbar dagaalamaysa maraykanka iyo artemis dowladda turkiga ayaa horey soomaaliya ugu soo duushay sanadii kun sagaal boqol sagaashan iyo saddexdii xilligaasi oo ay ka mid ahayd isbaheysigii la baxay unisom haddana waxay ka mid tahay ururka nato ee uu maraykanka aabaha u yahay dhibaatooyinka ay dowladda turkiga ka geysatay soomaaliya waxaa ugu dambeeyey duqeymihii wuxuushinimo oo ay diyaaradaheeda ka fuliyeen dhanka baqhdaad oo u dhow degmada afgooye halkaas oo ay ku dishay in ka badan labaatan qof kuwaasi oo kasoo jeeda qoysas beeraley ah iyadoona goobtaas turkida ay ku laayeen haween iyo caruur xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa horey wacad ugu martay in ay turkida ka argudi doonto shacabkii ay ku laysay duleedka degmada afgooye وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka dhuuxa wareysiyada qaybihiisa hore ayaan isla maraynaa markaane aynu aadno dhanka iyo wilaayada islaamiga ah ee mudug jufo ka tirsan beesha saruur ayaa nabadoon dooratay xaflad sihar sare loo soo agaasimay ayaa jufada wacdaan saruur oo ah curadka beesha saruur waxa ay ku dooratay nabadoon taasi oo ka dhacday wilaayada islaamiga ah ee mudug waxaa xafladda kasoo qaybgalay qeybaha kala duwan ee bulshada sida nabadoono culimaa udiin waxgaradka iyo sidoo kale mas-uuliyiin uu horkacayay waaliga wilaayada islaamiga ah ee mudug sheekh xasan abu xamsa waxaa lagu caleema saaray nabadoon bootaan sugay habarwaa oo loo doortay nabadoonka jufada wacdaan saruur waxgaradkii kasoo qaybgalay jufada ayaa si weyn u bogaadiyey caleemasaarka nabadoon bootaan suge iyagoona kula dardaarmay inuu jufadiisa ku hogaamiyo gudhaqanka shareecada islaamka waxayna ballanqaadeen inay la shaqeynayaan inta uu ku toosan yahay kudhaqanka shareecada islaamka aniga waxaa la yidhaha cabdi axmed cali jimcaale walaayadda sharafta iyo haddii ilaahay kuu roon yahay gogoshaa noogu yeertay oo dadkaas in badan duurka ku kala jiray isu keentay haddana xiriiriday nin odayoo hogaama inay u yeelaan idinkana waa u mahad celinayna ajir iyo xasanaad iyo sharaf badan iyo diintay hogaanshaan ilaahay ha ku barakeeyo ilaahay ayaa wuxuu u barakeeyaa baraka leh dadkan kale waa maqluuq iska nooloo haddii ilaahay kuu roon yahay ayinku iska daciifa ilaahay ha ku barakeeyo annaguna kuwii diinta qaato haddii ilaahay kuu roon yahay culimmadooda u adeega oo waxa weye hadday duur jiraan iyo hadday magaalo joogaan u soo adeega ilaahay ha naga dhigo nabadoonka bootaan oda sugaan doorannay dhammaanteennu annagoo beesha wacdaana oo saruur ka dhalannay annagoo asugaan doorannay asigaan keensannay wixii uu noo keeno walaayada unalayaanna waa uga dambaynaa
maxamuud maxamed shiikhow dhiblaawe waaye walaayada sharafta le ee meesha naga wacday iyo nabadoonka naga ayaan u soo gurman ilaahay inuu baraka naga raacsiiyo anakana naga raacsiiyo idinkana naga raacsiiyo baan ka barin bootaan oda suge ayoo duubkiisii maanta oo sabtiya aan ku nimid walaayada waxaan ogeysiinay ninkaas garbihiisii inaan nahay sharafta leh iyadoo saasah baa waxaa waaye meesha duurgalka iyo dadka dhan iyo odagii uun markaas laga su-aali lahay inuu yahay annakuna aan kaaliyihiisii ka dambeeyey aan nahay aan ku su-aalin qolada aan nahana waa curad saruur wacdaan afar geesa odana uu ka yahay intaasaan ku soo dhaweeyay guddoome in alla barakeeyo waxaan anigoo ah cabdulqaadir xasan shiikow waxaan u mahad celinayaa walaayada sharaftale iyo odayaasha nabadoonnada ikhyaarada waxaan mahad celin ka bacdi waxaan meesha u nimid oon gogoshaan u dhigannay annagoo ah beesha saruur oo heer wacdaan waxaan gogoshaan u dhigannay nabadoon inuu kutubka ilaahay nagu dhaqo ayaan u doorannay bootaan oda suge wasalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu ilaahayaa mahadda iskale gogasha tani maanta aan isugu imaannay ilaahayaan mahaddaas u celinaynaa gogasha waxaa iskale beesha reer wacdaan waxay u dhigtay nabadoonka caanka ah bootaan oda suge inuu ku xiriiriyo diinta islaamka uu ku dhaqmo nagu dhaqo ku dhaqmo nagu dhaqo ayaan gogasha u dhignay nabadoonkii diinta islaamka hogaamiya dadkiisa ku dhaqa muslimiinta ku dhaqa ilaahay ha ka dhigo annaguna kuwii diinta raaca oo ka dambeeya diinta ku hogaansanaada ama nabadoonkooda ka dambeeya allaha naga dhigo intaa ka gadaal gogasha waxay ku munaasabadeedu tahay anigoo ah sheegtay ninka la yidhaahdo gogasha waxay munaasabadeedu tahay nabadoon inaan ku doortay waxaa nabadoon aan ku dooranaynay bootaan oda suga annagoo ah beesha wacdaan saruur nabadoonka aan u dooranayno inuu nagu hogaamiyo diinta islaamka iyo cadaaladda insha allaahu ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuuna la garab galo nabadoonkana ilaahay uu la garab galo cadaaladda iyo diinta islaamka aan u doorano inuu nagu hogaamiyo
magaca maxamed xasan faarax waaye gogashaan waxaa loo dhigay maaragtay beesha wacdaan nabadoon inay maaragtay caleema saartaan waa bootaan oda suga ninka la yiraahdo diinta islaamka nagu horkaco annaguna aan garab taagno aan kula shaqeyno saas anaguna diyaar unaha garbihiisiiyaan nahay haddii ilaahayba idmo hadee saasay walaayaduna ogaanaysaa qaraabada saruuran ka dhalana saasay ogaanayaan haddee gogasha waxaan u dhignay maaragtay saas baan u dhignay ilaahay idankii
magacaygu waa maxamed afrax faarax oo ka mid a odayaasha beesha saruur hadda maantana nasiibka u helay inay xafladan quruxda badan iyo caleemasaarka nabadoon ugaas bootaan oda suge annaga laba kaari kow noo hayaa mid waa midaan midna horey ugaas noogu aha waa curad saruur ugaas buu noo yahay sidaasaan ou annaga noogu qaymaysan yahay maantana waxa weeye waa lasii qurxiyo xafladana loo sameeyey waa la caleema saaray saasaan uga soo qayb galnay xalfadan sarafta iyo nidaam kale oo nabadoonbootaan u sugay annagana ugaas hore noogu ahaa xilkii ugaasnimadana wuu noo haynayaa tanna hadda waxa weeye wuu noo haynayaa haddii la hoggamo tolkayaa u gartay marka alxamdulilah waxaan leenahay ilaahay hoo fududeeyo annagana waxa weeye kuwii ku adeeca allaha naga dhigo diin kitaabka islaamka wax lagu hogaaminayo annaga nin kastoo oday oo wax garanaya xil baa saaran bulshadana ayaanta hawshaan waa ku socotay haddii alluhu ogolaado waxa weeye bootaanoo garabkaagan taagannahay odayaashii kula shaqayn jiraan nahay haddana waa kula shaqayn doonaa nabadoon waa dhibane sidiisaba waa dhibane waxa weeye waxa marka tala ugu dhow inuu ilaahay xiriir la yeesho oo daacad ku shaqeeyo way adduunya wax nafaca ka heli maayo waa dhibane iska shaqeeya marka haddaad aakhire iyo adduunba aadan waxba haysan aa khasaare ah laakiin biniaadanka waxba ka heli maynee inaan marka ilaahay ku dhowaano oo waxaan samaynaynaa wax adliya ay noqdaan oo aanan dadka bulshada oo na wakiisho odayaasha samaystay aanan midna dhaqaajin midna soo dhoweysan ee inoo ahaadaan anigu waxaan soo maray maamullo haddii leyn kaa xirma habeenkaa la socdaa habeenkaa la socdaa isaalkaasi meesha leynku kaaga xiran yahay male hadda waa ka gudubnay habeen nin nabadoonana la aadi mayo nin qaadiya la aadi mayo nin mas-uula la aadi mayo maalin cad waayo wixii la wada hadlaa wixii lagu hadlaana waa kitaabka islaamka waa faa'iido alxamdulilah rabbilcaalamiin ilahay maanta waa naga baxshay waxaan ognahay oo nabadoon iyo ugaas bootaan uu og yahay boqol baan bixinaa hadda mana qaadano odagu boqol buusu cidda ka soo qaadaa mana qaato waxaa lagu sallimaa qabiilna ma qaadato awalna boqolka saas iyadoo loo fadhiyo aa qabiilada u tushan jirta wax yar oo macno leh inta laga siiyo kabliidabka qabiilada abtishid ama nin baabnin loo dhigi jiray waxaas waxay ahaayeen sabin jaahil in laga soo bixiyay maanta xaqa qofkii lahadaa waxa aan u adeegaynaa marka waxay noqon doonaan qof xaq leh oo xaqiisa la siinayo ilaahay xaggi marka inaan uga helno nasteexa maahane dadka annagan hodayaal naga dhigay oo horena soo mariyey asxaan waxaan noo sameeyey oon dadka u jecelnahay qofkii wixii awaamiira naga qaata oo wixii guudoo la keeno noo fududeeya qofkaas anaga ammaan noo galay oo nala shaqeeyey waxaan leenahay marka soo dhowow xafladdaana aad baan ugu mahadcelinaynaa walaayadana aad baan ugu mahadcelinaynaa waayo hadda isku xirka iyo abaabulka ay leeyihiin laakiin iyagu naguma amrin ee waa nala taliyeen taladoodii baan qaadannay alxamdulilah rabbilcaalamiin waa tala fiican waayo dadku haddaysan hoggaan lahayn ama wax la taliya lahayn ama maal u laabtaan lahayn waxa weeye waa waxa weeye isma maamuli karaan taladoodii baan qaadanay awaamirtii baan qaadanay waana mid ay mirahan ka soo baxeen alxamdulilah rabbilcaalamiin waxaan leenahay bootaanuu soo dhowow maanta waa taariikh runtii ay maraysaa wanaagsan oon maraynaa waxaan ku shaqayn doonaa si fiican oo aan shareecada islaamka waafaqsan waana ku garab taagannahay wasalaamu calaykum warahmatullahi wabarakaatu xuseen rooble afrax ciddii garanaysoo dhan waxaan leenahay waxaa gogol xaflad sharaf badan aan ka soo qayb galnay oo lagu maamuusayo nabadoon bootaan odosuga habarwaay oo ahaay asal nabadoonna ahaay ugaasna noo ahaa ayaa maanta w loogu daray waa haddana waa loo kordhiyey waxaan leenahay bootaanuu soo dhowaaw xilka lagu saaray iyo xafladda laguu dhigay ilaahay ha kuugu dembi dhaafo kii ilaahay dartii ku shaqeeya iyo diinta islaamka iyo kitaabka u nusreeyana ilaahay ha kaa dhigo annaguna goobjoog baan ka nahay waxaana ummadda u sheegi doonaa ama dhegeysanaysa ama maanta joogta bootaan in loo dhigay xaflad sharaf badan qaraabadiisu inay weyneyday walaalaha walaayadaah inay ka soo qayb gashay inay aad iyo aad ayaantaan ugu jireen ummaddu inay hoggaan yeelato oo ay dhismo wanaagsan ay israacaan ilaahay ayagana ajar ha ka siiyo diinta islaamkana ilaahay ha darajeeyo gaaladana allah jebiyo
waa hagaag kuwaasi waxay ahaayeen odayaasha wacdan intaas ka gadaala waxaa hadlay nabadoon cabdiraxiin bacdow wuxuu ka mid yahay martidii munaasabadda goobjooga u ahayd والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوة العساء ilaahay baa mahadsan naga dhigay dad muslimiina na siiyey nimcatulislaam nimcooyinkiisa waaweyn nimcooyinkiisa faraha badan oo ugu waaweyn nimcatulislaam walimaan allah isagu kaana keena meeshaan in badan in badan iyo in badan aan u mahad celinayna alxamdulilah suma alxamdulilah bacdallahi waxaan u mahad celinaynaa walaalaheena beesha waclaan saruur oo gogashaan iyo xafladdan qiimaha badan leh oy maanta ku dooranayaan nabadoon nabadoonkaasoo nabadoon ku hogaamiya shareecada islaamka walaalaha gogoshaas noo dhigay quruxda badan oo sida fiican noo martisaray oo waxa weeye ka soo shaqeeyey oo u soo tacjiilay wakhtiga ku bixiyana waa u mahad celinaynaa bacdallaahi waxaan kale u mahad celinayaa kasoo qaybgalayaasha xafladda caleemasaarka nabadoonka beesha wacdaan saruur hadday tahay culamaa u diinka dhallinyarada ganacsatada iyo walaayada ku dhaqanka shareecada islaamka gobolka mudug dhammaan waxaan leeyahay jasaakum allahu khayran wajasaa waxsan ileyk intaa kadib waxaan leeyahay nabadoonka falyatafadan mashkuuran soo dhowaaw aan ku soo dhoweyneynaa ilaahay dartiis iyo walaalnimo iyo derisnimo aan kugu soo dhoweyneynaa waxaan leenahay xilka weyn ood qaaday ilaahay kula garab galo isaga waxa weeye khaaliqa isagaa ummadda u taysiiriya wax kastoy culus u fududeeya ilaahay kuu fududanayaan leenahay waa culays waxa weeye bili aadmigu waa iska ticiif waa iska tabriiryihiin nabadoonnimada iyo maamulka iyo mas-uuliyaddu waa culays ilaahay kula garab galaan leenahay annaguna intii karaankeenna waan kugu soo dhoweyneynaa waana kula shaqay doonaa deris wanaag iyo diin iyo waxa weeye waxaan kuu rajaynaynaa inaad ummadda kii anfaca tolkiisa anfaca gobolka anfaca qabiilka si guud u anfaca inuu ilaahay kaa dhigo annaguna waan kula garab taagannahay hiil iyo hoo wixii karaankeenna insha allahu tacaala beeshan waxaan leeyahay nimayow nabadoon waa iska kalifan yahay waa miskiin ma shaqaysto waxa weeye dadkuu ka shaqeeyaa yaan la dhibin oo ilaahay uga baqa wixii uu idiin keeno oo wanaaga ku qaada wixii aad ku saluugtaanna si tartiiba oo walaalnima uga nasteexeeya xanta iyo beanta iyo barbagandadu waxa weye ummadda wax badanay fasahaadiday beeshana sidaasaan leeyahay ilaahay waxaan ka baryaynaa kii idin qaada oo idin anfaca oo ummadda dhan qaada inuu ilaahay ka dhigo bootaan oda suge waan soo dhoweyneynaa waxaan leenahay mintaas waxaan ku dari rabaa ilaahay waxaan ka baryaynaa dad muslimiin ah nahay waa naloo tashaday cidda noo tashatay oo diinka u tashatay in ilaahay ou amaalkeeda siiyo meel xun alla ka bixiyo ilaahay inuu gaalada si guud u jabiyo maraykan ilaahay si guud inuu u jabiyo yuhuud ilaahay inuu baabi'iyo nasaare inuu ilaahay ku daro ilaahay inuu naga dulqaado waxaa dulligaa oo ama murtad leh ama murjif leh ama munaafiq leh ama waxa weeye gaal leh oo isukaana soo bahaysto diinkeenna inay demiyaan raba ilaahay meel daran ha ka bixiyaan leeh ilaahay suukaana dembi dhaafo kuwii jinnada isku soo booqdan allah naga dhigo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu markaane waa nabadoon bootaan suge nabadoonka ay doorteen jufada wacdaan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إلهي يا مهد إسكالي غيارتا يا علمدا كسو غيب على حفلة دان لا يقو على مساره يا أيونا مهد إسكالي وهم هاد إلينا لما انتهيو حلك الله يساري هران وهي سوكالي على مساره اللي يراهي وكردو واي ولا يكردي aan u dareemayo waan qaada xilkaas diinta islaamka inaan ku dhaqanno waa ku dhalanaye ayaan mataqaanaa adkaynayaa ayadaasaan ku hogaamaa wixii muslima oo mataqaanaa kutubka ku dhaqma islaamka wax culummada ka shaqeyday oo isku mataqaanaa juhdiga badan ku bixiday oo in dib dambe haddana odayaasha la kordhiyo aqoontooda iyo mataqaanaa awoodooda kale waa u mahad celinaynaa sida xilkana ii saarana waan u qabanayaa haddii ilaahay idmo aan u maleyhaa anigu musuqmaasuq kuma aanan dhaqmi jirin u maleymayo inaan wax ku kordhiyo maahane nin aan haqiisa qaato ka soo bixi maayo intaan hawshaas ku guda jiray intaasaan mataqaanaa waxaan kusoo shaqayhayay maslax baynanaas hadeerna waa kordhinaya haddii ilaahay idmo hadee waana mahadsantihiin khiyaarta ka soo qayb gashay culumada intaas waa u hambalyahiinaa waana qaadanay sida quruxda badan oo looga soo qayb galay xilkaasna de waxawaaye nin xil qaada eed qaadaa la yiri inaanun dadaalo ayaan jeclahay diinta islaamka aan ninka la yidhaah wixii mataqaanaa aan ku dhaqanno waana ku dhalanno waana ku dhaqmayna haddii aan la idmo waa idin soo dhoweynayaa ilaahay maaragta xilkaas waa xil culus oo ad leedahay waxawaaye danta guud iyo waxaa la yidhi danta gaar inaadun danta guud hormaridaan ninka la yidhaha xilkaas la ii saaray hadda waa idin mahad celinayaa meesha ilka iyo duurkana diyaar goog tihiin inaad ila qaadeen xilkaas waxaan u maleeyahaa ragaadka dambe iyo maaragtay iska daba wareeg dambe jiri ma doono rag afar nimaa ila shaqay doonta oo meesha ka magacaaban waxaan rabaa wixii aan u soo gudbiyo si toosa inay ninka la yidhaah iga qaadaan anugu oday guudaan ahay markii la ii yeeray ayaan odayaasha mataqaanaa la talaysa ahaan u ima ahaa waxa kale oo waxaa aruuriska meelaha wax ka qaadidooda ragaa iigu qoran dhallinyaraa oo ila shaqay doona haddii ilaahay idmo intaasaan uga baxayaa asalaamu calaykum waraxmatullahi barakatu
waa tahay markaana waxaad ku soo dhowaataan waaliga wilaayadii islaamiga ah ee mudug sheekh xasan abuu xamse oo ka hadlay munaasabadii nabadoonka cusub ay ku dooratay jufada wacdaan oo ka tirsan beesha saruur بسم الله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين صلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وسلم أجمعين قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا جزاكم الله خيرا أولا الله تبارك وتعالى يا المهد علينا na ahaysiiyey na abuuray annagoon jirin na ahaysiiyey haddana naga dhigay muslimiin naga dhigay awooddeenna iyo caqligeenna iyo cilmigiinna maaha na waafajiyey inaan addooman u noqonno asaga na nooleeyey haddana maanta oo kitaabkiisu talinayo alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin allahaasaan mahad celinaynaa wajazaakum allahu khayran uma waanu mahad celinaynaa qaraabada jifada reer wacdaan saruur ee maantay xafladdan u dhigatay inay ku duubato duq shareecada islaamka ku hogaamiyo aragtidooda wanaagsan iyo xulashadooda waan soo dhoweynaynaa waana uga mahad celinaynaa annaguna xaggeenna diyaar baana wixii xaggeenna insha allahu tacaalaa wixii la shaqaynta samadoonka wixii annaga xaggeenna aana diyaar baanahay waa soo dhoweyneynaa waxaan rabnaa insha allahu tacaalaa duqa waxaan leenahay mas-uuliyada ku fuushay tii hore kuu saareeda mid kale laguugu daray ummadda marka haddaad si uun isxilqaan ah aad duqu ahayd maanta duub weyn oo lagu saaraa ku saaran mas-uuliyad kalea ka dhalatay oo tii hore ku saareed ka weynaa ka dhalatay waxaa lagaa rabaa marka insha allahu tacaalaa waa ku fooshay maanta waajib kugu ah tolkaa inaad gacanta hoos u geliso gurgur inaad uga warqabto waxaad maqlaysay ragga qaar inay reer duur aan aha lahaayeen duurka inaad gashaa lagaa rabaa guryaha gabdhaha wiilasha joogo waayeelka joogo kullu yaa taarikusalaadoo guryaha ku nool yaa muwadiriin ahoo asxaabul darooga ah oo guryaha ku nool yaa noloshoodu hooseysaa yaa ma garanaysaa daruuf ilmaha la dhex jiifo qaraabada waxaa la rabaa inaad kor u soo qaado ruuxdooda in madaarista qur-aanka ee dumay ee laga kala tegey waxaa la rabaa dib loo soo nooleeyo dadku sida ay isu raacraaci karaan in laysu raaciyo meelaha dugsiyada qur-aanka aysan ka jirin in dugsiyada qur-aanka laga furo dadka kuwa dhadhow oo tuulooyinka ama degan ama u dhow madaarista in lagu soo xiro xalaqaadka cilmiga in lasoo xaadiro in ma garanaysaa ummaddii shayddaanka lagala diriro maanta mas-uuliyad ku saaran waaye adiga iyo ragga insha allahu tacaala garbahaaga ahba insha allahu tacaala marka inaad hoos reerkii gacanta ugu u geliso maaha waxaa laga yaabaa dad badan inay dhahaan maye samadoonka waxaa waaye walaayada iyo moogta qabiilka inuu udhexeeyaa la rabaahe ee qaaraanka inuu waxaa la rabaa waxaas waa ka weynta arrinta taa waa ka weynta hawsha hawshaas ma aha ummaddu nololay u baahantaha mana noolaa karto haddaysan jirin qudwo ay ku daysato iyo cid ay uga daysato iyo cid ku hanuunsay cid ku hagta haddaysan jirin ma gaari karto hadafka ma gaari karto ay leedahay marka sidaas darteeda in ma garanaysaa ummaddii diinka lagu hanuuniyo lagu hago la isu aruuriyo qaraabadii la xiriiriyo ballanteenu maxay tahay watacaawanuu cala albiri wataqwa walaa tacaawanuu cala alithmi waalcudwaan khayrka inaan isugu kaalmayno wanaagga inaan isugu kaalmayno deriska in la xiriiriyo naftooda dhaqankooda la toosiyo la hagaajiyo ummaddu ummad diimeed ay noqoto hoggaanku hoggaan diimeed noqdo dadkana la iskugu xiro calaaqadu inay calaaqa diineed noqoto oysan noqon casaba uun lagu riixaayo deriska lagu riixaayo lagu dhibaateeyhaayo inaysan noqon annagii reer hebel waxaa naga dhexeeyay aysan noqon ummaddu waxaa la rabaa in xaqa ay leedahay si sharciya loogu doono xaqa lagu leeyahayna si sharciya looga bixiyo in sha allahu tacaalaa tolka waxaan leenaha talow soo dhowaada duqa aad noo keenteen wayn ka aqbalnay wayn la qaadnay wixii annaga xaggeennaana la shaqaynta diyaar baan u nahay laakiin xaggiinna sida odayaashii ay u yidhaahdeen naga iga horreeyey keentaya ka tag arrintiiay noqone duqaha lala shaqeeyo intuu wanaagga ku toosan yahay wixii kalloocoha lagu arkana waa bini aadami yaan la dhaleecayn gacanta inta la soo qabto ha loo naseexeeyo si cilmi iyo caqliya oo ma garanaysaa aan ahayn dacaayad aan ahayn derbiyada lala fadhiisto ha loo naseexeeyo gacanta ha la soo qabto sidaanu sida aan ku ballanana maaha diinna maaha dabeecad wanaagsanna maaha dadkana isu keeni maaha ha la dhaho wixii kala geyna oo lagu arko insha allahu tacaala kama filayne laakiin haddii lagu arko in loo naseexeeyaa la rabaa mar kale iyo mar kale waxaan dardaarmaynaa samadoon bootaan reerka macrifadooda diineed inaad kor u soo qaado insha allahu tacaala gacanta hoos inaad u geliso asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kaasina wuxuu ahaa sheekh xasan abu xamse waaliga wilaayadii islaamiga ah ee mudug waxaa xafladda lagu soo xiray shirib waxay waadaan beriga wacdaan saaruur waxay waadaan beriga wacdaan saaruur waxay waadaan ninkii ugu wanaagsanay wacdaan saaruur waxay waadaan ninkii ugu wanaagsanay wacdaan saaruur waxay waadaan ninkii ugu wanaagsanay wacdaan saaruur waxay waadaan wareerino sida muuqato kalamaana wareerino kalamaana wareerino kalamana wareerino kalamana wareerino wakiilkan weesku waafeqeen kalamana wareerino wakiilkan weesku waafeqeen kalamana wareerino wakiilkan weesku waafeqeen kalamana wareerino idinkana waxaa laydinka rabaa wacdaanow wadaadkaas idinkaa duubtee warya wax dheef wooxoowaado warya wax dheef wooxoowaado ku soo waarsaado yaan laawey ku soo waarsaado yaan laawey ku soo waarsaado yaan laawey walaayaduna waxay leedahay waa idinka aqbalnay ununa waajibaan
dhahno warkiisa la wareerimawarkiisa la wareerima
warkiisa la wareerima
فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا
waa tahay dhegaystayaal markaana qodobka ugu dambeeya waa xalqada koob iyo labaatanaad taxanihii ramadaan bishii futuuxaadka maxamed cali aadan ayaa inoo haya علمني رمضان دروسا قبسا من نور الإيمان الصوم يعلمنا التقوى والعمل لوجه الرحمن والعمل لوجه الرحمن هبت نفحات
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal taxanaha taqaariirta aan ugu magac darnay ramadaan bishii futuuxaadka taasoo aan kusoo gudbinayno macaarig waaweyn iyo futuuxaad ay muslimiintu soo hooyeen bisha barakaysan ee ramadaan
يعلمنا التقوى والعمل لوجه الرحمن والعمل لوجه الرحمن xalqada koob iyo labaatanaad ee taxanahan waxaan kusoo gudbinaynaa furashadii magaalada safad oo ka mid ahayd qalcadihii waaweynaa ee ay saliibiyiintu qabsadeen markii ay kusoo duuleen caalamka islaamka markii ay nasaarada yurub isa soo bahaysteen xamalaadkii saliibiyadda ee aan horey loo aragna ay soo qaadeen waxa ay si fudud kula wareegeen magaalooyinkii ugu muhiimsanaa ee bartamaha caalamka islaamka gaar ahaanna dhulka shaam iyo filistiin muddo kooban ayay muslimiintu ku qaadatay inay soo baraarugaan fadhigana ka kacaan culimmada muslimiinta ayaa caddeeyey waajibka jihaadka ummadda muslimka ahna waxaa dhexdeeda laga helay hogaamiyayaal qaadi kara ammaanada culus ee jihaadka iyo xoreynta muqadasaadka muslimiinta markii ay muslimiintu bilaabeen jihaadka waxaa durbaba u suura gashay inay furtaan magaalooyin badan dibna uga taagaan raayada towxiidka hogaamiyayaashaasi baalka dahabka ah lagu waariyey ee futuuxaadkaasi soo hoyeyna waxaa ka mid ah salaaxuddiin al ayuubi raximahullah hogaamiyahan ayaa hadafkiisa sare ee jihaadka waxa uu ka dhigay in la xoreeyo magaalooyinka muslimiinta iyo muqadasaadka islaamka hamigiisana ma jirin wax ka leexin jiray inkastoo casriga uu ahaa casri fitan iyo ibtilaa'aad badan ay jireen guulihii ugu waaweynaa ay muslimiintu soo hooyeen waxaa ka mid ahaa macrakadii xidiin ee lagu jebiyey qabkii saliibka muslimiintana tustay in haddii ay jihaadaan ay cisoobayaan waxaa macrakadani ay horudhac u noqotay furashada iyo xoreynta magaalooyin waaweyn oo ay ka mid tahay alqudus kuwaasoo tobannaan sano kadib dib looga taagay raayada towxiidka lagana saaray shirkiga iyo gaalnimada mid ka mid a magaalooyinkii lahaa qalcadaha waaweyn ee ay nasaaradu ka talinaysay muslimiintana ay furteen bil ramadaan waxa ay ahayd magaalada safad safad waa magaalo hoostagta aljaliil oo ka mid a dhulka filistiin waxaana hareeraha ka jiray dooxooyin iyo waadiyaal taasoo ka dhigaysay magaalo leh difaacyo adag oo ay adag tahay in si fudud lagu galo ciidamadii muslimiinta ee uu hogaaminayey salaaxudiin al ayuubi ayaa ka dhaqaaqay sanadkii shan boqol sideetan iyo afraad ee hijriyada magaalada dimashiq iyagoo kusii jeeda safad si ay u furtaan go-doomin ayaa lagu soo rogay magaalada markii ay diiday inay isdhiibto qoriga manjaniiqa oo xilligaasi u dhigmay hoobiyaha ayaana lagu asqeeyey magaalada taasoo fududaysay in saliibiyiinta si ba-an loo xasuuqo alqaadi ibnu shadaad waxa uu kitaabkiisa uu kaga waramayo siirada salaaxudiin al ayuubi ku yiri waxaan salaaxudiin la kulmay habeen ka mid a habeenadii aan go-doominta ku haynay safad waxa uuna yidhi caawa ma seexanayo ilaa aan ka diyaarino shan manjaniiq oo aan ku garaacno magaalada manjaniiq welibana waxa uu u xilsaaray koox gaar ah waaga markuu dilaacayna waxaa loo keenay qabarka ah in manjaniiqyadu ay diyaarsan yihiin go-doomin dheer kadib oo socotay bishii ramadaan sanadkii shan boqol sideetan iyo afaraad ee hijriyada iyo dagaallo adag oo dhacay waxa ay nasaaradii safad codsadeen in ammaan la siiyo magaaladana ay soo wareejinayaan afartii shawaal ayaana albaabada magaalada loo ballaqay ciidankii muslimiinta ee faatixiinta ahaa uuna hogaaminayey allaha u naxariistee salaaxudiin alayuubi raximahullah
ونواسي الفقراء بمال وطعام يكفي الجوعان علمني رمضان دروسا قبسا من
intaas ayaan kusoo gebagabeynaynaa qaybta koob iyo labaatanaad taxanaha taqaariirta aan ugu magac darnay ramadaan bishii futuuxaadka intaan ku kulmayna xalqada soo socota waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
يسعدنا فطر وصيام إذ أعلن للفطر أذان علمني رمضان دروسا قبسا من نور الإيمان الصوم يعلمنا التقوى والعمل لوجه الرحمن والعمل لوجه الرحمن
intaas ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa caawa barnaamijka dhuuxa waraysiyada kan mid la mid ah intaan maqalkiisa dib ugu kulmi doono assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh